aan ku horreynay magaalada jabuuti xarunta dalka jabuuti waxaa maanta markii shanaad lagu caleema saaray madaxweyne ismaaciil cumar geele oo ku guulaystay doorasho ay qaadiceen mucaaradka oo dalkaasi ka dhacday bishii lasoo dhaafay munaasabadda caleemasaarka geele waxaa ka qayb galay madax ka kala socotay gobolka iyo caalamka oo ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaa kaloo ka qayb galay madax afrikaan oo uu ku jiray madaxweynaha geni alfa conte wariyaha v o eda ramadaan muuse jaamac ayaa warbixintan jabuuti nooga soo diray madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa maanta si rasmiya loo caleema saaray shanta sannadood ee soo socota madaxweynenimada jamhuuriyadda jabuuti kadib doorashadii madaxweynaha ee jabuuti ka dhacday sagaalkii bishii abril ee sanadkan munaasibad si heer sare loo soo agaasima ayaa lagu qabtay qasriga madaxtooyada jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa sidan ugu dhaartay qaranka jamhuuriyadda jabuuti uqsimu billaahi alcaiim uqsimu billaahi alcaiim an akuuna mutamasikan bikitaab illahi wa sunnati rasuulihi an akuuna mutamasikan bikitaab illahi wa rasuulih waan uxaafida mukhlisan cala nidaami aljamhuuri waan akuuna mukhlisan cala nidaam الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية تامة برعاية تامة وأن أحافظ على وحدة الوطن وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول شهيد taliyaha sare ciidamada qalabka sida ee dalka jabuuti jenaraal zakariya sheekh ibraahim ayaa guddoonsiiyey madaxweynaha jabuuti bilad sharafka ugu sarraysa heerka maamuuska qaranka jamhuuriyadda jabuuti isagoo madaxweynaha guddoonsiiyey oo gacanta uga dhiibay calanka jamhuuriyadda jabuuti gudoomiyaha golaha dastuurka jabuuti cabdi ibraahim cabsiye ayaa xusay in golaha dastuurka jabuuti uu si rasmiya hore ugu dhawaaqay in madaxweyne ismaaciil cumar geele uu ku guulaystay doorashadii sagaalkii abril labaatankii abril golaha dastuurka jamhuuriyadda jabuuti ayaa ku dhawaaqay mudane madaxweyne inaad ku guulaysatay doorashadii madaxweynaha sida uu dhigayo nidaamka dastuurka dalka ee la xidhiidha sharciyada doorashada madaxweynaha ee dalka jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo halkaasi ka jeediyey khudbada afka faransiiska ayaa tilmaamay waxqabadka uu ku tala jiro shanta sannadood ee soo socda
les Djiboutiennes et les Djiboutiens aspirent et pour lequel ils m'ont renouvelé leur confiance.
Shanta sannadood ee soo socota waxaan ku tala jiraa inaan hirgeliyo oo aan sii xoojiyo waxyaabaha dadka Djibouti ay igu soo doorteen oo ah dabcan nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta dalka ismaqalka wanaagsan ee ka jira dalka waxyaabaha qiimaha weyn ugu fadhiya jamhuuriyadda Djibouti iyo horumarka bulshadu ay qayb ka wada tahay ee sida wanaagsan uga socda dalka à savoir la stabilité, la concorde civile, la sauvegarde des valeurs de notre République, ainsi que la recherche du développement inclusif et accéléré de notre pays.
dhinac kale madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa tilmaamay inuu xoogga saari doono arrimaha warshadaynta si loo helo shaqaabuur wax ku oola
jour de ce nouveau mandat présidentiel, notre objectif est d'accélérer la cadence en tenant compte des changements du monde qu'il nous faut investir dans les services, les communications, les technologies digitales.
maanta oo ah maalinta u horeysa ee kow ka ah howlgalka shaqadayda ujeedadeedu waxay ku salaysan tahay in aan sii xoojinno shaqada wanaagsan aanu ku hayno gacmaha annagoo ku xisaabtamayna isbedelada dunida waa in aanu kor u qaadno tayada adeegyada warbaahinta dhijitaalka annagoo haysana qaniyad la xidhiidha tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga waa inaanu xoojinno qaybaha warshadaynta si annaga lafteedu wax soo saarka uga qayb galno iyo inaanu si wanaagsan ugu sahalno howlaha dadka wax soo saarka ka samaynaya aagageyga suuqyada xorta waa in aanu horu marino dhinacyada ku dhisan wax soo saarka oo ah dhinacyada uu sida wanaagsan uga faa'iidaysanaya dalku ee shaqaabuurkana u keenaya dadka Djibouti créateur de valeur ajoutée pour le pays et créateur d'emplois pour les Djiboutiens et les Djiboutiens.
Wufuud fara badan ayaa ka qayb gashay munaasabada caleemasaarka madaxweynaha Djibouti sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta madaxweynaha guinea alfa conde madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdiye kale oo ka kala yimid dalalka bakistan uganda ruwanda congo sudan south sudan boqortooyada sacuudiga iyo dalka faransiiska dhinac kale mucaaridka jibuuti ayaan weli ka hadlin xafladda caleemasaarka madaxweynaha jibuuti iyadoo la og yahay inay horey u qaadiceen doorashada rabadaan muuse v o a jibuuti